bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiha taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaalka bisha diseembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay shirka ganacsiga afrika oo ka dhacaya magaalada sharmasheekh ee dalka masar kaasi oo ay kasoo qayb galeen madax ka tirsan qaaradda afrika shirkan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ganacsiga ee ka jira qaaradda afrika maalgashiga iyo sidoo iyo sidii loo xoojin lahaa ganacsiga yaryar ee ka jira qaaradda shirka oo soo qaban ay soo qaban qaabisay madaxweynaha oo uu soo qaban qaabiyey madaxweynaha waddanka masar cabdifitaax siisi ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ganacsato caan ka ah qaaradda afrika iyo caalamka madaxdii ka qayb gashay shirkan ayaa ku dheeraaday khayraadka ay leeyidahay afrika in iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in xilligan maalgashi lagu sameeyo qaaradda afrika iyadoo dhinacyada ka wada hadlaya arrimahana laysla gartay in la xoojiyo ganacsiga iyo in la helo arrimo la xiriira sidii sare loogu qaadi lahaa ganacsiga qaaradda afrika iyo maalgashi loo helo arrintaasi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaay howlgallo ka sameeyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose howlgalladan ayaa waxaa la tilmaamay in lagu baadigoobayay rag muddooyinkii dambe falal amni darra-a ka waday magaalada magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa la tilmaamayaa in howlgalku ay ka qayb qaateen ciidamo ka tirsan dhinacyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxaa sidoo kale qayb ka ah kuwa ka tirsan midowda afrika ee amisom iyo ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya howlgallada waxaa sida dadka deegaanka ay sheegeen lagu soo qaqabtay dad aada u tiro badan kuwaasoo lala xiriirinayay inay qayb ka yihiin dad looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin falalka amni darrada ah ee inta badan ka dhaca degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk soomaaliya muddooyinkii dambe waxay ku howlanaayeen ka hortegista khataraha amni darrada ah ee ka dhasha falalka ay soo maleegaan kooxda al-shabaab ee inta badan ka dhaca qaybo ka mid ah gudaha degmada afgooye iyo hareeraheeda iyadoona saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin nawaaxiga degmada afgooye tiro dhowr jeer hore weerar ay kusoo qaadeen rag ka tirsan ururka al-shabaab iyadoo gudaha degmadaasina ay ka dhaceen diriir qorshaysan wixii warar ee kusoo kordha baaritaanadaasi wararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awoodana laga helo wararka ka imaanaya gobolka bari ee maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka af uur ee gobolkaasi bari oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada daraawiishta maamulka puntland ciidamada maamulka puntland iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa dhex maray dagaal muddo kooban soconayay waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka puntland ee ku sugan deegaanka af uur ayaa warbaahinta u sheegay in al-shabaab ay weerar gaadmo ah kusoo qaadeen ciidamada puntland ay isdifaaceen dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen deegaanka af uur ee ciidamada ka tirsan maamulka puntland ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland ee ku sugan deegaanka af uur al-shabaab ayaa tiro dhowr jeero hore weeraro kala duwanay ku qaaday deegaanka af uur ee gobolkaasi bari waxaana weeraradaasi ka mid ahaa midkii loo adeegsaday qaraxyada isa xigay oo ay waxyeelo badani kasoo gaartay ciidamada ammaanka ee maamulka puntland dhinaca kale wararka naga soo gaaraya deegaanka afuuri tuulooyinku dhowdhow ayaa waxa ay sheegayaan in saakay ciidamada ammaanka puntland ay ka wadaan howlgallo baaritaano ah oo lagu daba joogo raggii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamadaasi ay ku leeyihiin halkaasi saraakiisha ammaanka puntland ayaa sheegay in saake ay ku baxeen deegaanka af uur ee gobolkaasi bari halkaasi oo ay ugu saarayaan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab sidoo kale waxa ay saraakiisha xaqiijiyeen in dhowaan ay weerar ku qaadi doonaan deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha daacish ee iyo al-shabaab ee ku sugan buuraha galgalo almadow iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka bari maadaama halkaasi ay ku dhuumaalaysanayaan kooxda xaaladda deegaanka afuur ayaa saake ka mid ah mid ayaa saake ah mid degan marka laga reebo howlgallada ay ciidamada ammaanka puntland ka wadaan halkaasi ma jiro ilaa iyo haatan cid loo soo qabtay howlgalka ama lagu soo qabtay howlgalka maadaama ciidamada ammaanka puntland ay weli baaritaano ka wadaan deegaankaasi mana jirta cid ka hadashay weli oo ku aadan xaaladda deegaankaasi halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliyana waxa uu ka hadlay qorshayaasha amniga sanadaha soo aadan dowladda ay ku hagi doonto asigoo soo hadal qaaday arrimo dhowr oo ay ka mid tahay shirarkii kala duwanaa ee wasaaradaha amniga maamul goboleedyada wasaaraddu ay la yeelatay isku dhafka ciidamada iyo qorshayaal kale wasiirku waxa uu sheegay in qorshayaalkan ay yihiin istaraatiijiyadda amniga lagu hagayo waxa uuna sheegay in wax badan lagaga bedeli doono arrintan iyadoo la iska kaashanaya isku dhafka ciidamada gaaraya soddon iyo shanta oo hore ay sheegtay dowladda soomaaliya in lagu bilaabi doono qorshaha isku dhafka ciidamada wasiirka oo arrimahani ka hadlayana waxa uu yidhi
shanta sane soo socotay amniga ee wasaaradda amniga gudaha muhiimadda qorshaha madaadidiisana waxay ahayd tayeynta hay-adaha si ay u gaarsiiyaan bulshada adeeg amni oo hufan iyo xirfadeynta ciidanka oo ciidankeena inaan tayeeno oo qaabka hadda u shaqeeyaan ognahay inay aad wakti badan u geliyeen shacabkooda inay wax u qabtaan in aan aan la mid dhigno ciidanka caalamka ka jira oo sida ay professional iyagana aan taa uga shaqeyno uqaabeynta hay-adaha inaan reform ku sameyno hay-adaha dhammaan amniga si ay waxqabadkooda u dardargeliyaan iyo isku dhabka ciidamada waxaan ogsoonahay qorshaha amniga qaranka waxaa ku jira in soddon soddon iyo laba kun oo ciidan booliska la sameeyo oo ciidanka badda ay ku jira booliska wasaaradda amniga dadaalo badan ay samaysay wadatashiyo wasaaradaha amniga gudaha ee maamul goboleedyada shirar badan oo qabteen shirkii ugu dambeeyey waxaa lagu qabtay maamulka jubbaland waxaana joogay goobjoogka ah wasaaradda dhan iyo wasaaradaha amniga oo lagu cabsumay si ay uga wada hadlaan qaabka soddon iyo shanta ciidanka la iskugu dhafi lahaa diyaarad sidii dad soomaali ah oo laga soo masaafuriyay dalka maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa in dib ay ugu laabatay gudaha dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in diyaarad siday ku dhowaad sagaashan iyo laba qof oo soomaali ah oo laga masaafuriyey dalka maraykanka in diyaaradii ay siday ay cilad ku timid dadka ayaa haysta sharciyada lagu joogo dalka maraykanka waxaana dhowaan laga soo qaqabtay qaybo ka mid ah gobollada dalka maraykanka diyaaradda siday dadkan ayaa waxa ay ka degtay magaalada deka ee caasimadda dalka senegal waxaana intaasi kadib ay dib ugu laabatay dalka maraykanka madaxa socdaalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in dadkaasi hadda laga soo lagu soo celinayo maraykanka waxaana waaxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in diyaaradda siday dadkaasi ay cilada ku timid xilli ay hawada ku jirtay islamarkaasina ay go-aansadeen in dadkaasi dib loogu soo celiyo gudaha maraykanka oo markii hore laga tarxiilay cumar jamaal oo ka mid ah sharci yaqaanada soomaaliyeed ee ku nool maraykanka ayaa v o e da u sheegay in arrintaasi ay walwal ku abuurtay tahay arrintan runtii waxay nagu noqotay arrin lama garaan ah dadkan muddo ayaan daba taagnay qaar ka mid ah shalay ayaa judge federal judge baali oo maraykan ah uu ka reebay xog oo diyaaraddii laga soo dejiyey darar ayay ka baxday louisiana meel ay dhahaan lexington staging facility oo immigration-ka xabisa ayay diyaarad ka saareen tiradooda annaga waxaan ku weyn boqol iyo afar qof laakiin hadda warka ay dowladda maraykanka noo sheegaysa waxay dhaheen sagaashan iyo laba qof weeye waxaan marka hadda haynaa inay diyaaraddii la soo celiyey xagga logistic iyo mechanical problem ay dowladda ay maraykanka ay sheegaysaa in warar khilaafsan in louisiana ay kasoo degaysa ama inay miyaami kasoo degayso tan iyo markii la doortay madaxweynaha maraykanka boqolaal soomaali ah oo sharci darro ku joogay dalka maraykanka ayaa dib loogu soo celiyey soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akhrinayay intaynu dib war kale u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh